إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah maraykanka ayaa duqaynuu ka geystay duleedka degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan wuxuu ku dilay toddoba ruux oo shacab ah idaacadda andalus ayaa baahisay naftii horihii labaad ee ka mid ahaa raggii waaray xarunta maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho waxaa heshiiska la saxiixday shan jufo oo ka tirsan beesha xawaadle iyo wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan askari ka mid ahaa askartii dhowaan laga keenay dalka eritrea ayaa isku dhiibay mujaahidiinta al-shabaab iyadoona ay soo bandhigtay wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka dab khasaarahantiida edgeysay ayaa ka kacay xerada barakacayaasha ee xagardheer إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo faahfaahsan maraykanka ayaa duqaynuu ka geystay duleedka degmada jalalaqsi ee hiiraan wuxuu ku dilay toddoba ruux oo shacab ah mahad ayaa warkaas soo jeedinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda maraykanka ayaa gelinkii dambe ee shalay duqaymo gardarro ah ka geystay deegaanka quracley oo hoos taga degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxayna ku dishay dad shacab ah oo iskugu jira beeraley iyo xoolo dhaqato toddoba wiil oo dhallinyaro ah ayaa la sheegay in lagu dilay duqaymahaas waxayna magacyadoodu kala yihiin cabdulaahi moxamed ciise oo afar iyo toban sano jir ahaa axmed moxamed nuur oo labaatan sano jir ahaa cumar moxamed abuukar oo siddeed iyo toban sano jir ahaa cabdulqaadir moxamed nuur oo siddeed iyo toban sano jir ahaa qays moxamed nuur oo siddeed sano jir ahaa axmed qadar ibraahim cuhmaan oo saddex iyo toban sano jir ahaa iyo casir xasan cabdi oo afar iyo toban sano jir ahaa mid ka mid ah nabadoonnada deegaanka oo lagu magacaabo cabdulkariim axmed muudey ayaa idaacadda alfurqaan uga warramay siday wax u dhaceen waktigii oo maaragtay ka kooban saacadda ay ahayd adigee toban saac meelahaas ay ahayd ayaa mataqaanaa maaragtay ilmo oo mataqaanaa iskuulley oo dugsina dhigto iskoolka sacnuurna oo dhigto oo ah arday oo iskooleyna dugsi quraana dhigto oo labaatan iyo timi kadoo shan timi ilama ka kooban ayaa marka masjid dabaar ku gaaray oo maaragtay lagu riday gantaal waa gartay halkay joogeen carruurta meel oo ma maaragtay oo xoolaha isku imaadaan oo isgoysi oo xoolaha oo kula miirto oo goof e ayaa joogeen maaragtay oo oo ay xoolaha kula miirtaan maaragtay oo ilmihii oo awal saaka dugsi dhiinahay oo marka galabtiila sadex ay ahaayeen xoolaha ka horjeen ilmihii kale soo direen meeshaas marka ay ay weli turnaayeen ay kula dheelayeen sidoo kale waxa uu ka warramay nabadoonku sida ay noqdeen dhallinyarada markii ay duqayntu haleeshay kadiba iyo inta gantaale ay diyaaraduhu ku tuureen
ilmaha toddoba ruux waayo halna waa lala-yahay bartiisa maaragtay waxaan kasoo fujinay dardiyada iyo bahallada geedka loo yaqaana bircilka loo yaqaana iyo geedka loo yaqaana qasaxa iyo geedaha kale oo maaragtay oo dhirta ugu xun eh aan kasoo fujinay qaar hal habana waa lala-yahay mataqaanaa maaragtay bartiisaa lala-yahay iyo wax aan kasoo qabanay iyo wax lalashii karo alhaanigaa lagu murugsan yahay kaas meeqa gantaala marka ku dhacday labaa ku dhacday dadka aan kasoo fujinay meesha oo hadda caawa aan aasi rabno wax la arki kara ma aha waxay galabsadeen mala qorina ma sidin tuutana uuma jiro qorina maaragtay garab uuma jirin ilma arday ahoo iskoolka shacalnuur degmada jalaqsho koonfurta quracle hiiraan ayaa mataqaanaa deegaankooda a tahay waa gartay wax ciidan miyaa ka ag dhowaa halka maya wax ciidan kama dhaweyn
duqaymahan ka dhacay aagga degmada jalalaqsi ayaa dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah soo xusuusinaya xasuuqyo badan oo ay dowladda maraykanku u geysatay ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaana ilaa iyo hadda maskaxda iyo maanka ummadda muslimiinta ah ka go-ila duqayntii bilo ka hor ka dhacday deegaanka mubaaraka ee gobolka shabeellaha hoose taasoo ay dowladda maraykanku si gardarro ah ugu leysay dad shacab ah oo aan waxba galabsan
waxaa heshiis kala saxiixday shan jufo oo ka tirsan beesha xawaadle iyo wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan maxamed daahir cali sow ayaa warkaas faahfaahinaya waxaa soo gabagaboobay kulan heshiis ah oo dhex maray wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo shan jufo oo ka tirsan beesha yabar madaxweyne ee qabiilka xawaadle kulanka oo socday muddo siddeed maalmood ah waxaa goobjoog ka ahaa oo ka soo qayb galay nabadoonnada ugu sarreeya jufooyinka yabar madaxweyne ee xawaadle iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan gabagabadii kulanka waxaa ka soo baxay bayaan ka kooban sagaal qodob oo uu ku cad yahay qodobadii labada dhinac ay ku heshiiyeen waxaana ka mid ahaa sii xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka beesha ayaa ballan qaaday la shaqaynta mujaahidiinta sidoo kale waxa ay ballan qaadeen deegaanada ay degaan aan lagu dhibin mujaahidiinta shanta jufo ayaa isku raacay oo iska fogeeya inaysan wax lug ah ku lahaan doonin dagaalka lagu soo qaaday shareecada islaamka sidoo kale waxa ay ayideen in deegaanada ay degaan aan lagu soo dhoweyn doonin laguna qarin doonin dadka gaalada u shaqeeya mid ka mid a waxgaradka jufooyinka ayaa sii akhriyey qeybaha kale ee ku xusan bayaanka lix waxaan qaadanay in aan dadkeenna ka reebno ku biirista cadowga allah si uusan wax ugu dhimin ballankii nabadeed ee aan wilaayada la galnay toddobo waxaan wilaayada kula ballannay in aan ciidankeena iyo hubkeena ka saarno furimaha cadowga allah aana beri ka nahay ciddii diidda warkeena sideed wilaayada waxay nagu wareejisay dadkii maxaabiista ahaa ee naga xirnaay sagaal ugu dambeyntii waxaan ugu baaqaynaa beelaha soomaaliyeed ee muslimiinta ah gaar ahaan beesha aan ka dhalanay ee xawaal in aysan ku kadsoomin dagaalka shareecaladirka ah ee ay gaaladu ka wado dhulka shareecada ilaahay lagu maamulo gabagabadii kulanka waxaa hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheeguuleed abuunabhaan waxaana uu soo dhoweeyey heshiiskan isagoo jufooyinka u soo jeediyey inay dhaqangeliyaan balamaha dhankoodana ay fulin doonaan qodobada lagu heshiiyey wilaayadiinna adinka iyadoo wakiilka ah xaragta shabeell mujaahidiin waa ballanteen heshiis baad qorateen taqriiban meesha waxaa idinkugu taala ilaa sagaal qodob sagaalkaas qodob oo aan meesha ka qorannay baan ilaahay dartiis isku dhaarsannay kuna ballannay wilaayadu iyadoo u wakiila xarakadu waxay ballan qaadaysaa ilaalinta iyo fulinta wixii lagu heshiiyo lagu ballamay ilaahay cid aan ahayn uguma baqayno subxaanahu watacaala horayna idinma aanan khiyaanin idinkuma aanan xadgudbin idinma aanan dulminin haddana ma dhacayso wilaayadiinna inay idin dulmiso adinkanna waxaan idin leenaha adkaysta ballanka ilaaliya waxa aan ku ballannay dhammaantood oo wax shareecadeenna islaamka ay tusinayso waa wax maslaxadeenna hore oo adduun iyo middeenna aakhira labadaba ay ku jirto ballamadaa ilaaliya xaggiina yaysan ka burin wilaayaduna xaggeeda insha allahu tacala way ka ilaalinaysaa si kastaba ha ahaatee wilaayada hiiraan ayaa waxaa waayahan ka socday kulamo heshiisiin ah oo dhex maraya wilaayada iyo jufooyin ka tirsan beesha xawaade waxaana meelo badan oo wilaayada ka tirsan ka dhaqan galay heshiiska ay saxiixeen jufooyinka ka tirsan qabiilka xawaadle idaacadda andalus ayaa baahisay naftii hurihii labaad ee ka mid ahaa raggii weeraray xarunta maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya xeerun axmed faarax oo loo yaqaan muscab sidoo kalena loo yaqaan cabdurabbi waxa uu ka mid ahaa naftadooriyaashii dhowaan weeraray xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka halka oo lagu dilay saraakiil iyo xubno muhiim u ahaa xeerun oo ka dhashay beesha saleeban gaar ahaana jufada reer muuse dhashayna sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii ayaa waxa uu ka tegay dardaaran muhiim ah waxa uu sheegeen sababta asiga iyo saaxiibadiisi shaadiyad uu gelayaan ay ka mid tahay in loo gargaaro dadka mustadaafiinta ah ee dhibaatooyinka lagu hayo ilaahi subxaana watacaala sida aan jannadiisa dembidhaafkiisa waxa weeyaan aan ku gaari lahaa guryo ilaahi subxaana watacaala jannadiisa uu ku diyaariyeen aan ku heli lahaa sidaa darteeda waxa weeyaan igu kaliftay ilaahi subxaana watacaala waxa weeyaan mahad iska leh caam ahaanna waxa weeyaan si guud maantay waa wada ognahay dadka muslimiinta ee muuminiinta waxa weeyaan waxa weeyaan muqadasaadkoodii waa lagu ciyaaray wax loo reebtay oo waxa weeyaan wallaahi nolol waxa weeyaan qof mu'min ah waxa weeye maanta ku noolaa kara meesha ma taalo ilaahi subxaana watacaala mustadcafiinta uu noo sheegay in waxa weeyaan aan u gargaarno dadkaas waxa weeyaan daafaha caalamka waxa weeyaan kasoo cabaadaya ee maalin kasta tasliibiyiinta iyo murtadiinta dabadhilafka ee dhibaatooyinka u geysanayaan oo waxa weeyaan bajaajleyda masaakiinta iska xamaalinaysa la dilaya gabdhaha muslimaadka waxa weeyaan la kufsan codsanaya waxa weeyaan dadka la iska dhacaya dadkaasa waxaa rabnaa inaan islaaxino oo waxa weeyaan mustaxdifiintaas u gargaarno waana dariiqii rasuulkeena sala allahu caleyhi wasalam nafhurka iyo istishaadkeennana ilaahi subxaana watacaala waxaan rajaynaynaa inuu nooga dhigo mid aqbala ilaahi subxaana watacaala agtiisa laga aqbalo waxa uu baaqu diray beesha saleebaan ee uu ka dhashay waxaanu kula teliyey inay ka dhabeeyaan heshiiskii ay horay ula galeen xarakada shabaabulmujaahidiin oo ahaa inay ka baxayaan dagaalka mujaahidiinta ka dhanka ah Een, halkan waxaan fariin uga dirayaa qabiilka iyo reerkan ka dhashay si guud waxaan leeyahay ilaahi subxaanahu watacaala kitaabkiisa maanta waxa weeyaan qabaa'ilka qaara waxa weeyaan waxaa layidhi kitaabka ilaahay la dagaalamayaan waxa weeyaan safka waxa weeyaan dhinac ka soo gasheen ballanna waxa weeyaan xarakada waa la gasheenoo inaa waxa weeyaan barnaamijkaas ka baxeedaan nimee waxaa idin leenahay ballantii aa shalay waxa weeyaan mujaahidiinta la gasheen waxa weeyaan sidee taa uga dhabeeya rag waxaa weeye ninkii ballantii uu galay waxa weeyaan sidee taa uga soo baxa ballantaa shalay mujaahidiinta la gasheen oo ahayd waxa weeyaan inaa waxa weeyaan cadowga ilaahay safkiisa ka baxeedaan ilaahay cadowgiisa safkiisa ka baxa waxa weeyaan ballantii aad la gasheen iyo waxay danihiinni waa laydin oofiyey idinkan waxa weeyaan ballantii oofiya wuxuu sheegay war micnihiisu iyo haddii dagaalka ay ka bixi waayaan in mujaahidiintuna aanay gacmaha baruur ku haysan hadday saas yeeli weydeen soomahan ilaahi subxaana watacaala qof walbeeto ilaah kitaabkiisa ka hor imaato wuxuuna amray inaan waxa weeyaan ka hor tagno bederaa waxa weeyaan dadkii aqrabada ahaa iskaga hor yimid annagana waxa weeyaan sidoo kaleetaan idinkaga hor imaanayna ilaah kitaabkiisa haddaa ka hor imaataan waxaan idin leenahaas ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa waxa weeya dhinaciina ka soo raaca taasaa ku nabadgelaysaan haddaad diidaan wallaahi waxa weeyaan tire tayaba waa ku beeleydaan waxa weeyaan kitaabkan ilaah subxaana watacaala dadna waxa weeyaan wuu kusoo koryeela dadna hoos ugu dhiga war noqda nimayo nimankii waxa weeyaan kitaabka ilaah subxaana watacaala uu ilaahay kor ku yeeli lahaa dadkii hoos lagu dhigi lahaa noqon haddaad diidaan soomahan in waxa weeyaan ku talagala ilaah subxaana watacaala uu hoos idinkugu dhigi doono allah shahadadiisa ha ka aqbalay haaruun ayaa intii uu kelimadiisa ku guda jiray waxa uu xusay in aabihii iyo walaalkii ka yaraaba ay shahiideen waxa uu hooyadii ku- ugu ba- waxa uu hooyadii kula dardaarmay in ay samarto asigoo allah ka rajeeyey in ay jannada ku wada kulmaan waxaa soo taraya rag istishaadiyiinta ah ee naftooda u horaya in diinta allah ay sarrayso argagaxa ugu daran ee shisheeyaha soomaaliya kusoo dulay iyo maamulada uu ka dhisay heesta ayaa ah ragga naftood horayaasha ah kuwa oo hadba ka buskicinaya meel aan laga filayn askari ka mid ahaa askartii dhowaan laga keenay dalka eritrea ayaa isku dhiibay mujaahidiinta al-shabaab iyadoona ay soo bandhigtay wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed ciise ayaa war ku saabsan askarigaas inoo faahfaahinaya askartii dhowaan laga keenay eletriya ayaa bilaabay firxad iyagoona u goosanaya raxanraxan mid ka mid ah askartaas ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa kan isagoo ka hadlaya sheegayna markii la wadayay in lagu yidhi inuu aadayo waxbarasho maxamuud xuseen ibraahim toban toddoba sano jir kowdii mooto bajaajaan wadaaya muqdisho markaan joogay markaan joogay mid dhalashta wuxuu dhahay nin waxbarashaa la aadoya waxbarashadaas ma aaday mise waa iska joogay waxaan dhahay waxbarasho ditaa waa aadaya waxaa la dhahay beri subaxdii shirbo imow shirbo aan tagnay waa i soo qornay sidaan ugula qaaday markii diyaaradda elboorka aan ka duulna waxaana la dhahay caasimad asmara u socotiin walaaliinoo shan boqol aa idinka horeeyo haye waa la aamusa diyaaradda dhexdeed laguma foodeyn karo mogta meeshaan tagnay meesha markaan tagnay ciidanka naga horreeyaan aragnay oo soomaali naga horreysay meesha ay joogeen xaaladii aan ka wareysanay waxaan lahay meeshaan dhaqaaqdhan iska dhaafa rag cawaanaan la joognaa tababarkiina hadday qaata ladhin oo iska qaata sidoo kale wuxuu intaa raaciyey wabilaana tababarkaan qaadanay xeragadii koowaana la geeyey waa nagala bedelay saddex bilood markaan joogno xero kaloo weecal aana la geeyey iyadan shan bilood aan joogno waa kasii tagnay xerada badda aana la geeyey markaan dagaalka oo etoobiya iyo litari dhexdooda anaka ma ku dagaaltamin laakiinse wax dagaal oo dhexdeena galay aniyo iika aa jira oo todoba nin ku dhimatay allah u naxariisa eritreyaanka la dagaashan ah oo waxaan dhahnay waddankeena rabnaa tababar marabnee ena celiye markaasaa calan cunug soomaaliya wuxuu taagay calanka jaakada calan uu watay uu taagay waxaa la calanka sababta u taagta maxaa waaye dalka adimaa iskale sidii xabad ay nagu soo tuuray anakan waraf dhagaxaan ku tuuray waa ka todoba ruuxa naga dhimatay ugu dambeyn wuxuu sheegay in ciidankii halkaa isugu yimid ay tartiib tartiib xerada ugu goosanayaan haddana xeradii uu ku jiray ay ku hartay tiro aada u yar qofka bini-aadinka waa taqaana afar sano oo maqnaa waalidkiisna ma arkin xaquuq la-aanna waa jirtay qof walba dismaraal buu noqday dismaraal markuu noqday ana go-aanaa qaada horta aniyo laba kale go-aanaa qaadan waxaan dhahan xeradaan ka baxayna aniyo askarinimo owlba raalli kama ehne ee waa ka baxaynaa saa ugu baxaynaa waay waxaan dhahay saa ugu baxnaba ama lacag aan ku aan iska dhiibna ama si kale aan iskaga baxnay waa baxaynaa dhaan aniyo kiina la hadlana xabad ama ka badan ma nagu ridaa horta waa ku ridayna anagana sidii aan kusoo baxna anaka anaka shan qof aan kusoo baxna anaaba kowdii markaan soo booday lisoo xabadeeyey waa xabadii anna waa soo laabtay lima aqoonsanin shaqadeedaan iska watay kuwa lagu dilin waa jiraan allah unaxariiso kana asxaabta kale ee aad kasoo tagtay ka waran kuwa baxsaday ma jiraan waa jiraan qiyaasta intee ku shi- qiyaasi kartaa inta baxsatay kolley ani kuwa dhexaan ku jiray laakiin markaan soo baxay xero dad yaraa jooga koodina waxaa lagu jooga sideed boqol iyo toddobaatan iyo qadaadic aa lagu jooga adi qiyaasada afar boqol meelahaasay joogaan ma ahan markii ugu horeysay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk isku soo dhiibaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkaan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon dab khasaare hantiida edgeysaya ayaa ka kacaya xerada barakacayaasha ee xagar dheer oo ku taala dhulka soomaaliyeed oo ay kenya xooga ku haysato dabkan ayaa wuxuu kacayay gelinkii dambe ee maalintii shalay wuxuu baabiiyey ilaa toddoba guri isagoona halkaas ku gubay hanti ay lahaayeen dadkii xeradaas ku sugnaa inkastoo dabka damiintiisa lagu guulaystay haddana dadka waxay sheegeen in dabka la daminaya muddo hal saacadood ah qaar ka mid ah dadkii ku hanti beelay ayaa la hadlay warbaahinta waatan haweenay sheegaysa in gurigeeda aanu waxba ka harin dhib weyn oo aad u weyn buu igu reebay gurigeyga waxba kama harin waxba kalama bixin qa- maamo jaban baa ahay xabadka ka jabtay wax aan kala baxdo ilaaha unta male ma fahan muxuu ahaa gurigeyga dabka markuu gaaray reerka kale gaaray dariska kale gaaray afar qoys baa hal mar isku maray dabkan dhibaato weyn baa meesha ka dhacday gabar way maqneed waxay jirtay iyada ee, muxuu ahaa isbaal bay jiiftay gurigeeda wuu xirnay dabka meeshuu ka kacan xagga inuu ahayaan jecelna mana hubna annaga laakiin dabkii waxaa waye aad baan ugu basgalay shay kalaba bixin saddex afar qol baa ii dhisnaa afar qol waa gubteen kana ka haro dhamma ebarkiisa oo la gogo la jijibay oo guri cusub oo hadda la dhisay sidoo kale nin ka mid a dadkii ku hanti beelay dabkii ka kacayay xerada xagar dheer ayaa wuxuu ka sheekeeyey dhibaatadii iyo saameynta uu ku reebay meesha waxaa ka dhacay khasaare aad u badan oo naf iyo maalba leh naf iyo maalba leh ka dhacay gurigayga hal shay hal shay waxna wax iga baxay meesha ma jiraan sharciyadii hadday noqoto boonooyin iyo wixii i yaal hiraalka iyo kaalalka dhan cidur ha xoolo xata xoolaha meesha joogta xoolaha ku dhinteen waxaa aad jira afar neef ariya afar neef dabka ka kacaya xerooyinka qaxootiga ah ee ku yaala dhulka soomaaliyeed oo ay kenya xooga ku haysato ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ahaa kuwo soo noqnoqday ilaa iyo haddana lama garanayo sababta ka dambeysay dab weliba oo kaca wuxuu geystaa khasaaro iyadoona kiiskiisa halkaasi lagu damiyo dowladda kenya oo ka talisa xerooyinkaas wax dambe oo su-aalaha iskama sii weydiiso sidaasna mar weliba waxaa ku dhuma hantida ummadda soomaaliyeed warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa